أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku goheynana waxaa ka mid ah ciidamadii mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan kala hortegay maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan tuulo hoos tagta degmada burakabo ee wilaayada baay ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraaxyo ka dhacay magaalada muqdisho mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad garguurta uu fashil ku dhammaystay labadii sano ee lasoo dhaafay sidoo kalena uu ku dhaqaaqay musuq maasuq xoogan munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowro u socotay maamulada iyo macalimiinta faracyada macadka qurdaba ee wilaayada galgaduud ayaa ka dhacday degmada galhareere askarta habeen ah oo kasoo baxay safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada gadow duufaan xoogan oo sababtay khasaaro nafeed ayaa ku dhufatay qeybo ka mid ah dalka kenya
الله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa subaxnimo jimcaha taariikhduna ay ugu beegan tahay lix iyo tobanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo shan hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan ciidamadii mujaahidiinta ayaa weerar qorshaysan kala hortegay maleeshiyaad murtadiin ah oo doonayay inay dhibaateeyaan dadka shacabka ah ee ku dhaqan tuulo hoos tagta degmada burakabo ee wilaayada baay warkaasi war kaloo ku aadan ku dhowaad shan iyo toban askari oo murtadiin ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax ka dhacay magaalada muqdisho waxaa inoo hayaa walaalka xaaris cabdulqaadir waa wilaayaadka baay iyo banaadir oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen howlgallo qorshaysan oo ka dhana cadowga allah ee murtadiinta ah iyo dhanka kala geysada towxiidka ka howlgala dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato oo iyagana kamiin u dhigay kolonyo sliibiyiinta ah dhanka wilaayada baay waxay mujaahidiintu weerar si wanaagsan loo soo qorsheeyay la beegsadeen maliishayaad murtadiin oo ka baxay degmada burakabo islamarkaana doonaya inay dhibaateeyaan shacabka ku dhaqan tuulo hoos tagta degmadaasi allah fadliga ciidamada mujaahidiinta oo ka warhayay hadafkii cadowga ayaa kala dhex galay murtadiintaas iyo halkii ay kusii jeedeen waxaana halkaas ka dhacay dagaal culus oo birta la isku adeegsaday kadibna waxaa halkaas la dhigay bakhtiyada laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo meydadkooda looga cararay goobtii la isku farasaaray sidoo kale weerarkaas waxaa lagu dhaawacay askari ka tirsan maliishaadkaasi oo ay murtadiintu la carareen dhaawaciisa banaadir waxaa shalay ay mujaahidiintu laba qarxo ay ka fuliyeen gudaha magaalada muqdisho gaar ahaan degmada dharkiinley ay la egteen goob ay ku sugnaayeen maliishaad kardada oo ku taala degmadaasi waxaana qarxadaasi allah fadligii ku dhintay toddoba askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen toddoba kale dhanka gudaha dhulalka muslimiinta ee kenya xoogga ku haysato mandheera ciidamada mujaahidiintu waxay weerar kamina u dhigeen kolonyo sliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay agagaarka tuulada jabbi ee hoos tagta degmada ramu ee gobolka mandheera khasaare kala duwan ayaa cadowga allah isliibiyiinta lagu gaarsiiyey weerarka lala egtay kolonyada kufaarta kenya ay ku socdaalaysay agagaarka tuulada jabbi inkastoo aan la xadidin inta u leegyahay khasaarahaasi howlgalladan ayaa imaanaya iyadoo weli weerarada kala duwan iyo qarxada mujaahidiintu ay si magnet ah ahdaaftoda ula helayaan cadowga waxaana howlgalladii maalmihii u dambeeyay dhacay ka mid ah howlgal qorshaysan oo lagu dilay xildhibaan ka tirsanaa maamulka shaadaladirirka ee koonfur galbeed dilkaas oo uu laac ka muujiyey madaxa maamulkaasi murtadka lagu magacaabo laftagaren mahadsanid xaaris mas-uul ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in murtad garguurta uu ku fashilmay labadii sano ee lasoo dhaafay sidoo kalena uu ku dhaqaaqay musuq maasuq xoogan cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya murtad axmed ismaaciil samatar oo ah sanatar ka tirsan kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in murtad garguurta aysan jirin wax u qabsoomay muddada labada sano ee uu joogo filla soomaaliya waxa uu sheegay in arrimaha uu dastuurgaleedka ridada wax uga bedelay xasan sheekh ay tahay dan isaga u gaar ah murtadkan oo si hadlaya ayaa waxa uu soo hadal qaaday arrinta badda ee etoobiya ay doonayso inay qaadato wuxuuna sheegay inaysan kooxda riddada oo keliya ku imaan qadiyadaasi balse maamul goboleedyada riddada ah ay la shaqeeyaan xabashida murtadkan ayaa sidoo kale sheegay in kooxda riddada ee fadhigeedu yahay muqdisho uu ragaadiyey musuq maasuq ee xasho iyo hunguri wasiirada kooxda riddada ayuuna sheegay in sida caruurta oo kale kaga baqaan garguurte islamarkaana keliya ay ilaashadaan xilalkooda marka waxa weeyaan ajenda gaara ayaa la doonayaa in la qarameeyo taasina socon mayso walaal horta dadka soomaalidu shucuurtooda way muujiyaan ama koonfur ha joogaan ama waqooyi ha joogaan ama kenya ha joogaan jabuuti ha joogaan ama etoobiya ha joogaan marka waxa hoos u dhigay waxa weeyaan waxaad moodaysaa etoobiyaanka inay hoos ahaan dib ugu guranayaan laakiinse ma luminayaan fursad hadday helaan intay soo galaan meeshaasi qabsadaan ma luminayaan markaa dadka soomaalida meesha joogaanba waxay dareen islaamnimo iyo soomaalinimo ku jirto waxa weeyaan ha ka seexanina dowladdan maanta joogta xamar fadhidana yaan lagu hadlayn arrintaa iyadaa horta sidii waddanku u burburayba waxaa timiday etoobiya iyo qabqablayaashii ina soo maray inay qaarkood wada shaqaysan jiraan iminkana dad waddanka weli jooga oo etoobiya la shaqaysta inay jiraan shiki kama jiro taasi waa mucto guud waaye laakiinse hadday yidhaahdaan annakuna etoobiyan xidhiir gaara la yeelananaa waxa weeyaan etoobiya guulaysatay iyakuna waxay noqon doonaan addoonta etoobiya marka etoobiya dantooda ka dhammaysato maantase meesha la joogo waxa weeyaan hunguri musuq maasaq xasho ayaa halbowlaha goysay dowladda madaxweynaha iyo wax la caanamaalaba wasiiraduna sidii caruurta ayay baqdaan oo goormaa lagu eriya haddaad xasan u nacamlayn weydo hay is idhaahdaan baarlamaankuna waxa weeyaan intooda badan ma aha baarlamaanka o dhan intooda badan waxay doonayaan lufluf inay helaan ama mushahaare ha noqoto loo kordhiyo ama wax kaloo loo kordhiyo ha noqotee markaa maanta meesha la joogo iyo meeshii haynu ka nimidnay aad ay u kala fog tahay
murtad garguurtee madaxa kooxda riddada soomaaliya oo mudaxileedkiisa marayo laba sano ayaa waajahaya cadaadis dhinac weliba leh kadib markii uu ku fashilmay dullaankii ka dhanka ahaa shareecada islaamka ee uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga mahadsaned cabdiqani munaasabad lagu soo gebagabeynayay dowro u socotay maamulada iyo macalimiinta faraacyada macadka qordoba ee wilaayada galgaduud ayaa ka dhacday degmada galhareere marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasee noo haya ardaygii aqoon diiniya iyo edeeba luu yeelay nyaawodii kordhiyay jamaacadaaday ee isgoolkii hoos iyo kan sare alyaar ugu baasay yaa kii aqoon gabahoon orodba yeelaynin isgoolkanaan maqalo hadduu aragya yaabaya ee idhi iyo geelunku dhaqa u holligaan buura indhoolaya waxay kala yihiin arag mid loo yeele waxay ahayd dowlad diini ah oo loo soo gebagabeeyey macalimiinta macadka qurduba faracyadiisa kala duwan ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud dowladan ayaa socotay muddo halbil ah waxayna macalimiinta muddadaas ku qaateen duruus kala duwan oo muhiim u ahayd kuwaas oo ay ka faa'iidaysteen xafladdii lagu soo gebagabeynayay dowladani waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socday wilaayada galgaduud iyo qaar ka mid ah waxgaradka ugu horeyn qaar ka mid ah macalimiinta ayaa ka hadlay madasha lagu soo xirayay dowladda iyagoona ka warbixiyey duruusta ay muddada bisha ah ku qaadanayeen islamarkaana wilaayada ka codsaday in lagu soo celceliyo dowlaadka noocan oo kale ah kuwaas oo ay sheegeen inay waxtar ballaaran u leeyihiin dowladda waxyaabaha aan ku qaadanay way fara badnaayeen waxaana ka mid ahaa maadada culuumka ama sayniska weliba qaybteeda biolojiga sidoo kale maadada riyaadiyaadka ama xisaabta ayaan ku qaadanay ilaa dugso dhexe sidoo kale waxaan ku qaadanay maadada juqraafiga isagana sidoo kale ilaa dugso dhexe sidoo kale waxyaabaha aan qaadanay waxaa ka mid ahaa duruqu tadriiska sidoo kale waxyaabaha aan ku qaadanay waxaa ka mid ahaa muxaadaraad waxaa weeye tawciyo ah iyagana meesha ka soconayay aad iyo aad ayaan uga faa'iidnay dowladan runtii waxaa la dhihi karaa dowladan wakhtigeeda ay kusoo aaday waana dowlo waxay ahayd loo baahnaa waxaan uga mahad celinaynaa macalimiinteennii runtii sida wanaagsan noogu faa'iideeyey ayaan uga mahad celinaynaa sidoo kale waxaan uga mahad celinaynaa walaayada gobolka galgaduud oo in macalimiinta tayadooda la wanaajiyo oo ama xooga tadawur lagu sameeyo isku howlay oo soo istaagay iyo maktabka tarbiyada iyo tacliimta oo gundhig u ahaa baan u mahad celinaynaa annagana waxaan codsanaynaa insha allahu mar walbaba in ayadoo kale sida hadda tadawurkan iyo waxaa waaye naqashadan noola siiyey iyo mawaadan in noola soo celceliyo sidoo kale waxaa xafladda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdulaahi abukhaalida isagoona la dardaarmay macalimiinta machadka qurdubaa waxaan dardaarmayaa in la dhaqangeliyo guud ahaan mucalimiinta iyo maamuladaba ee korna loo qaado waxbarashada ma aragtay ee macaahidaasi marka qof walbana meeluu ku aadan yahay meeshuu ku aadan yahay in si fiican ugu soo dhalaalo ee ma aragtay gaar ahaan ubadkeenna iyo carruurteenna inaan ku tarbiyeyno diintaas islaamka marka jazaakum allahu khayran intii maaragtay door iyo kaalin ka qaadatay fii miisaani xasanaatihim ilaahay u saaro wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa dardargelisay dowlaadka ay u qabanayso qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoona horumar dhanka waxbarashada ahna laga dareemayo guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada maadaned marwaan askarta ebeen ah oo ka soo baxday safka cadowga allah ayaa isku soo dhiibay wilaayada gado casaam carafaad ayaa warbixinta warkaasi noo haya maamulka islaamiga ee degmada calcadde ee xarunta wilaayada islaamiga ee gado ayaa soo bandhigay afar askari oo toobadkeenayaal ah kuwaas oo kasoo baxay safka maleeshiyaadka murtadiinta askartan taayimiinta ee ka imaaday magaalada garbahari ayaa kala ah cabdi aadan milix oo ka tirsanaa murtadiinta muddo laba sano ah cabdisalaam buraara jaamac dayr oo ahaa gudoomiye xaafadeed ka shaqeynaya magaalada garbahari gaar ahaan xaafadda kaboy kana tirsanaa murtadiinta muddo toban sano ah hire maxamuud maxamed iyo maxamed maxamuud aadan askartan taayibiinta ayaa markii toobadda loo qabtay kadib waxay waraysi gaara siiyeen idaacadda islaamiga andalus iyagoona baaq toobadkeena u dilay saaxiibadooda safka cadowga uga soo tageen aniga magacayga waxaa layihahdaa cabdi aadan mire da-deedu waa lixdan iyo lix jir waxaan ka imid degmada garbaxari nimankan laba sanaan ka tirsanaa murtadiinta waana kasoo noqdo ilaahay baan uga soo noqdo waa ka toobadkeena waxaa ka mid a diintii islaamkaan lagu dhaqmayn waxa ku waxaa lagu dhaqmayaa dastuur iyo wax aan jirin yaa lagu dhaqmaya saasaan u arkay inayna sharciga sharciyada islaamka ayna ku fadhiyin saasaan uga soo baxa fulinta madalila waxaa ka soo baxa meesha ninkii dani ugu jirta ha ka soo baxa ninkayna dani ugu jirinna isagaa og waxaa la ii dhahaa cabdisalaam buraale jaamacadeer waxaana ka imid degmada garbaari waxaan ka ahaa guddoomiye xaafadeed waxaan la shaqayn jiray nimankan murtadiinta muddo toban sano ah waxaan gartay markii aan intaa la sheegay waan dhex fiiriyay inkastoo aanan aad oolaba shaqaynayn oo habeenkii marmar aan u tegi jiray shaqadeeduna ahayd midda xaafadaha aniga oo naftayda u baqay marka aan la shaqaynayay kana warqabay ayagana saas kula shaqeeyey lacagna ka qaatay qof walboo islaam wuu dareemi karaa dastuur iyo diinta islaamka waxa ay kala yihiin waxa ay ku dhaqmaan dadkaas dastuur waxa la yidhahdo oo salka ay ku hayaan taa haddii la dhahna waa wax ka baxsan diinta islaamka wax anigu aan ku shaqayn karana ma ayna ahayn anigana taas iyoma cuntamin taasaan ka biyo diiday iyo cuntami weynay inaan ka mid ahaado dastuurna aan ku shaqeeyo go-aankayga maahin xaqiiqatan ma aanan filaynin sida la iisoo dhoweeyey fikirkaana kama aanan qabin ilaa haddeer wax caqabada ma arag wax dhibaato aana ma arag si sharaf loo islaamnimo ah iyo aad io anfacay baa la iisoo dhoweeyey magacay waxaa layiri maxamuud maxamed da-deedana waxaa weye labaatan iyo shan sano hadda waxaan ka imaaday garbaare marka koowaad waxaan ka galay baardheero baardheero waa laga qaaday etoobiyaan tagay imaanahaasaan tababar kusoo qaad xerada maslaxadu muddo markaan ku jirna qoryaha iyo qalabkanagiina loo dhammaystiray halkaas aan ceelbuur iyo dhulkaas siiraan si fiican baana loo soo dhoweeyey maasha allah wax dhib ana lama aana kulmin maxamed maxamuud aadan waxaan ka imaaday degmada garbaare waxaan uga biiray degmada baardheere labada kun toban iyo shantii mar ayahayd laba sano camal markii aan joogay baan shilkan aan kuu sheegayo oo dhaawac jabkan isoo wuxuu ahaa shil gaari buu ahaa shilka gaari oo aan galayna burbur baa iga soo gaara burburka asaga habaana caafimaad liigu dir annaga oo meel marayna waxaa naga hor imaada baashaan liyaha gaaridameerka gaaridameerka iyo gaariga aan wadanay baa markaa isku dhacay lugaha oo ii laalaaday baa marka yaa karatadii waxaa isku celiyay gaariga sida awgeed baa marka burburka igu soo gaaray kulley daryeel xumo badan waan soo arkay in badan oo ayagoo la dabiibi karo la daaweyn karo caafimaadkoodana wax ka qabad uu leeyahay xibnahooda qaaliga lagu jaraayo daryeel xumo awgood dadkii uun dhalayuuna kaa dhimanan ma ogey dowladnimo iyo nidaam oo dhimashale iyo shareeca islaamnimada aanu ku arkay kulley intii maqlaysa iyo intii dhagtooda ay furantay waanida ay u furantay waxaan dhihi lahaa howlahaas ayagaa ka toobadkeena dantiina iyo dan islaan iyo diinta xaggeeda midna uma wanaagsane dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale askari toobadkeena lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee galgaduud iyadoona qulqulka askarta toobadkeenayaasha uu soo gaaray wilaayaadka islaamiga ah mahadsanid casaam duufaan xooggan oo sababtay khasaare nafeed ayaa ku dhufatay qaybo ka mid ah dalka kenya nuur cali warsame abushayba ayaa warbixinta warkaasi inoo haya duufaano xooggan oo khasaare isugu jiro dhimashii dhaawaca geystay ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka xeebta ah ee waddanka kenya duufaanta ayaa ku dhufatay dhowr deegaan oo ka tirsan ismaamulka clifty ee dalka kenya halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof oo kenyaan ah halkay ku dhaawacmeen ilaa iyo lix xubnood oo kale booliiska salibiyiinta kenya gaar ahaan midka ismaamulka clifty ayaa warbixin uu soo saaray ku xaqiijiyey geerida gabar afar sano jir ah kadib markii dabaysha duufaanta ay ku dhufatay xarun iskuul oo ay dhiganaysay gabadhaasi halka mid kale oo ka mid ah shaqaalaha ka howlgala ismaamulkaasi uu dhintay markii uu ku soo dumay derbi uu ka agdhowaa booliisku waxay sidoo kale tibaaxeen in laba xubnood oo shaqaalaha ay ku dhaawacmeen markii uu dhagax ku soo dumay taasoo ka dhalatay dabaysha duufaanta waxaana dadkaasi la geeyey isbitaalka magaalo xeebeedda mombasa si halkaasi loogu dabiibo dhacdo kale oo ka dhalatay duufaanta ayaa laga soo tebiyey tuulo lagu magacaabo gorgohuwe oo ka tirsan deegaanka kayafungo ee ismaamulka kilif waxayna dabayshu burburisay derbiga dhisme taasoo keentay dhaawaca ilaa iyo shan arday carruurta dhaawaca ah ayaa la geeyey isbitaalka marikani halkaasoo lagu daweynayo waana halka ay ku geeriyootay gabadha afar sano jirka ah ee xaaladeeda lala tacaalayay sida warbixinadu sheegayaan gudoomiye ku-xigeenka kenya ugu magacaaban gobolka waqooyi ee kilifi samuel mutisia ayaa warbaahinta maxalliga ah u xaqiijiyey in dhowr iskuul oo ismaamulkaasi ku yaala ay saameeyeen dabaylaha islamarkaana burburiyeen dhismayaal dhowr ah mahadsanid abushayba warbixintaasina waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh